bismi illahi alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasan akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ina raxmatika ya arxam araaximiin rabi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina waa dersigii koob iyo labaatanaad min kitaabi nuuri اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliina sala اllahu alayh wasalam alsanaة اhaaniya sanadkii labaad oo hijrada weeyaan aswatu waddaana haswadii la dhihi jiray waddaan haswatu waddaan waa meel magaceed magaalo yar oo maka iyo madiina udhaxaysa weeye tuulo ah waliinatay cashrata leylatan laba-iyo toban hameen khalad markay tagtay min asanati ahaaniyati sanadkii labaad labaiyo toban hameen sanadkii labaad markay tagtay kharaja rasuulullaahi nebi moxamed baa baxay sala allahu calayh wasalam min almadiinati buu ka baxay magaalada madiina waxaa la leeyahay sida sawaabka ah bixiddaa nebigu baxay labaiyo tobankaas waxay ahayd bisha safar ee sanadkii cusbaa labaiyo toban ma tegine waxa weeyaan bisha safar labaiyo toban markay tagtay ayay ahayd nebigu hadduu madiine ka baxay bacda an istakhlafa intuu khaliif yeelay ku reebay calayhaa madiina sacda bna cubaadata saxaabiga la dhihi jira saxaabigaas wuxuu yidhi madiine adaa ka sii abarasaab liyactarida sow nebigu u jidgooyo ciiran safar oo liqurayshin u ahaaday liyactarida sow ugu bambaxo macnaha jidgooyaa loo dhigaya safar niman reer quraysheeda baa ictiraad lagu samaynayay waa jidgooyo fa saara wuu socday nebigu xataa balaqa ilaahu ka gaaray waddaana meesha waddaan la yidhaahda wa kaana wuxuu ahaa yaxmilu kuwa xambaarsan yahay liwaa'ahu nebiga calankiisa cammuhu waa faacila waxa weeyaan ismu kaana cammuhu maadaama damiir la xidhiiro cammuhu adeerkiis xamsatu adeerkii xamse ayaa calanka waday walam yalqa nebigu lama kulmin hunaaka kobtaas xarbaa wax dagaala nebigu lama kulmin lianna alciira safarkiibaa bucsharada wadaybaa kaanad waxay ahayd qad sabaqathu tii ka hormadhay jidkii markii la tago haddii la yidhaahdo safarkii waa gudbo safarkii waaba waa ambadayba waa nabadgala markaas nebigu wuxuu tegay calayhi salaatu wasalaam safarkii jidgooyada loo dhigi lahaa oo tegeyba waxaa la socday lixdan nin oo muhaajiriina ama toddobaatan nin oo muhaajiriina ayb wa fii haadihi alqaswati duulaankaas saalaxa wuxuu la musaalaxooday banii damira nimankaa la yidhaha reer banii baa lala musaalaxooday waxaa madax u ahaa majdiyu bnu camar ninkii labada saf kale dhex gelayadoo lahaa war idina iska taga idina iska taga ninkaas baa kala dhex galay marka waxaan filayaa halkaa raqambu idinka idiin qabanayaa nuurulyaqiinka oo matniga ah safarkaas marka ninkaas qolada madaxda u ahaa qoladaas weeyaan waa la musaalaxoodaydaas waxaa la leeyahay sida saxiixa nimankaas reer beni mudlij iyo xulafadoodii baa meesha joogay waddadana waddadii safarka loo mari jiray weeye bani damraa la dhihi jiray sa saxiixa marka musaalaxa ma ahayne iska waxay ahayd annahu waadaca ayib ee lama xulufoobin intaa markay dhacday soo raaco wuxuu yidhi maxaa lagula sulxtamay calaa annahum iyagu aaminuuna inay aamin yihiin calaa anfusihim naftooda inay nabad u helayaan walahum annasru walahum iyaga inuu u ahaaday an nasru nasri iyo hiil calaa man raamahum ciddii soo u soo qasada raama bimacnaa qasada ciddii iyaga soo weeradhas u soo qasada in gacan la siinayo wey walahum nasru inay helayaan gacan siin calaa man raamahum cidiyada soo u soo qasada wa anna calayhim iyagana dushooda inay tahay nusrata almuslimiina muslimiinta inay gacan siiyaan idaa ducuu markii loo yeero uma rajaca nebigu waa noqday ila lmadiinati wuu u noqday bacda mudiyi hamsa cashrata leylatan shan iyo toban beri tegideed ka bacdi ayuu madiine ku soo noqday safarkiina waa la soo waayey laakiin qoladaas baa laysi soo fahmay meesha deganaa awatu buwaad awadan waxaa la yidhaha iyana waa buwaad baa la yidhahda baadaa la godayaa waana la kordhigi karaa waawga waayada markas waa in la kordhigo walam yamdi ma tegin calaa rujuucihi nebiga noqoshadiisa hayru qaliilin wax yar waxaan hayn wax yar baa tagtay wey xataa balaqahu ilaa nebiga soo gaaray markuu saa nebigu madiine ugu soo noqday haddiiba waxaa soo gaaray anna ciiran safar kale oo liqorayshin u ahaaday aayibatun inay tahay mid soo noqotay min ashaam safar baa shaam ka soo socdaa layidhi fiihaa safarkaa dhexdeeda waxaa ku jira oo la socda umayatu bnu khalaf ninkii dhibta badnaa umayatu bnu khalaf iyo wa miatun boqol nin oo kaleoo min quraysh boqol nin oo reer qurayshada safarada dee xoolo tiradii ka bataa la kaxaynaya marka waxaasoo awr iyo geel wax lagu soo rarayo haddii gobol dhan hadda bucsharada iyo badeecada la keena la yidhaahdo bekada meesha gaariyaasha ka soo qaadaan awrha lagu soo raro intee kun oo rati baa lagu soo raraya waa meelaha iyo baqaarada dhooban marka meesha waxa weeyaan shaam baa loo soo safrayaa hal mar baa si fiican loo safrayaa xoolo tiro badan baa la soo rarayaa geelaasaa addoonka a meesha boqol nin oo reer quraysheeda xoolahay wadaan ka war wa alfaani wa hamsa mia baciir laba kun iyo shan boqoloo neef oo geelah bay boqolka nin wadaan laba kun iyo shan boqoloo neef oo geelah baa la wadaayo bucsharadu saaran tahay iyo badeecadu geela ragguna waa raacayaa waa la sii fuulayaa alaabtana waa lagu rarayaa ayib boqol neef oo geela hal nin baaba iska kaxaysan karaan laba boqol hadday rabaane laaska ilaahay baa u sakhiray ummadda moogta geela xoog badnaantiisa macnaa dadka kulama dagaalamayo ilaahay baa u sahlay ya falaa yanduruuna ilalibil kayfa khulqad waymas waxa weeyaan dee intaasoo ratibaa hal qof isku dabanaya iska kaxaysanaya iska hoggaansanaya ayib laba kun iyo shan boqol oo baciir waa ismu jinsi mid lab iyo mid dhadigba neef geelaa weeye fa saara ilayhaa nebigu waa u socday safarka xoogga badanoo soo socda nebigu wuxuu la aaday fii mi'atayni laba boqol oo min almuhaajiriina iyagu waa boqol nin moogtahay xoolo badanna waa wataan laba boqol oo muhaajiriin oo kaxaysa wadaalika arrinkaasina fii rabiici alawal buu ahaa inkastoo leeyahay rabiicu aanina waa lagu sheegay wa kaana yaxmilu liwa'ahu ciidankaa baxay calankiisa waxaa xambaarsanaa sacdu bnu abi waqaas saxaabigii la dhihi jiray ayaa calanka ciidanka waday fasaara waa socday nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa balaqa uu ka gaaray buwaada meesha la dhaho fawajada wuxuu helay maantana al ciira safarkiioo qad faatathu dhaaftay oo tagtay ambatay safarkaasina waa socday safarkaasina waa socday farajaca calayhi salaatu wasalaam nebigu waa soo noqdo walam yalqan lama kulmin kaydan wax dhagar iyo makri ah nebigu lama kulmin calayhi salaatu wasalaam waa soo noqday wax dhagarana nebigu lama kulmin iyo makri iyo dhib iyo dagaal safarkiiba waa socdayba wadaalika arrinkaas safarradaa hadba dhaafayo kulluhu dhammaantiis waxay safarradaas la ambanayaan waa limaa kii dartiis darteed kaana ahaa ya'khuduhu miday qaataan almushrikuuna gaaladu oo min alxadari digtooni ah gaaladaa digtooni weyn baa ku jidhay calaa anfusihim naftooda u digtoon yihiin si aan loo qaban bay u soconayeen iskuna waardaynayeen iyo wal ijtihaadi dadaal ah maxay ku dadaalayaan fii tacmiyati akhbaarihim wararkooda inay indhatiraan inaan xog laga helin tacmiya waa maxay inaan xogta ciidanka ama safarka la helin waa maalintaasaan soo baxaynaa iyo halkaasaan ku soo aadanaya maal hebel baan soo gelaynaa aan war laga helin tacmiyati akhbaarihim wararkooda inay ka indhatiraan canha lilmadiina ilaa meesha la marayo baa reer madiine agtooda ah shaam baa laga yimid madiinaa lasoo maraa ama dhinaceeda makaana loo socdaa marka reer madiina warkooda way ka qarin jireen xilliyo aan la malaynayn bay reer madiina markay ku soo aadan yihiin marayaan meesha markii meeshii lagu soo aadana waxaa la arkayaa raadkoodii oo gudbay aswatulcushayra tanna waxaa la yidhahdaa waa haswadii la dhihi jira alcushayra waacqaba waxaa la cirbiyey wa acqaba wuu la cirbiyey rujuucahu nebiga soo noqoshadiisa calayhi salaatu wasalaam khuruuju quraysh quraysh soo noqodkeed baa la cirbisay saasaa nebigu tanna uga soo noqday safarkii dhaafay waxaa isla markiiba arrintii la cirbiyey quraysh inay soo baxday biacdami ciiratin biacdami ciirin safarkii ugu weynan badnaa oo lahaa u sugnaaday safar ay soo safraan kii u weynaa inay maanta qurayshi soo saadhay ilaa rixlata shitaa'i wasayfiyo saas isku dabamarayaan safaradu safarkii u weynaa cushayra shiin baa la akhriyaa siinna waa la akhrin karaa cusayra haddaa meelaha ku aragtaan kuwaas siirka khalad hamoode faqad jamacuu waxay jamciyeen qurayshtu fiihaa safarkaa dhexdiisa amwaalahum xoolahoodii oo dhan xataa lam yabqaa ilaa uusan ku harin bimakata magaalada maka qurashiyun nin qurayshiya ow qurashiyatun gabar qurayshiyada oo lahaa mihqaalun hal mihqaal heli kadhah iyo fasaacidan ka badan ilaa bucufa bihi waa la soo diray fii tilkal ciiri safarkan hal dirham qofkii heli kara anna iigu darbaalig safarka wax ii sooga hal nin kasta oo shilin heli kara hal diinaar ama gabar kastoo heli kadhay waa lagu soo daray safarkan anna iigu dar anna iigu dar baa meesha ka dhacday waay safarkaa qofkaas waxba ku darsada wa kaana wuxuu ahaa yar-asuha kow u madax yahay safarkaas abu sufyaan binu xarbin wa macahuna waxaa la socday bidcata wa cishruuna rajulan wa macahu bidcatun wa cishruuna rajula dhowr iyo labaatan nin baa la socda safarkan tirada badan faharaja lahaa waxaa u baxay safarkan an rasuulu nebi mxamed sal ly slm fi jamaad aluula jamaaduuluula wa macahu waxaa la socday nebiga miatun wahamsuuna min almuhaajiriin boqol iyo konton nin oo muhaajiriina wastakhlafa cala almadiinati madiinana wuxuu u khaliif yeelay abaa salamata bin cabdilasad wa xamala liwaahu nebiga calankiisa waxaa xambaarsanaa cammuhu xamzatu adeerkii xamze walam yazal nebigu kama zuulin saa'iran mid soconaya inuu yahay xataa balaqa alcushayra meelaha qaar baa saddex boqoloo kilomitir ah hadda tuulooyinkan madiine u jira waxba lama dhibsanayn waa la soconayey waa la safrayey waa ciidanka aadayey nin baa inta la dhaho orod ku orod madiina saddex boqoloo kilomitir madiine imaanayey saddex boqoloo kilomitir waa dhul badan weeye maanta ayib halkaasuu nebigu soo gaaray xataa balaqa alcushayra fawajada wuxuu helay maantana alciira safarkii qad madot iyadoo tagtay kana waa socda nimanka waa lagu sheegday niman digtoon inay yihiin oo wararkoodana indha tirayay macnaha xogtoodu xiran tahay aamusan yihiin ya cala sukuut waxa la yidhaahdo waa dad shib ah oo aan cidna rabin in xooga ka hesho xilliyo aan la malaynayna meesha maraya waa dad saylant ay ku jirho xiran macnaha aamusan waxaalafa calayhi salaatu wasalaam nebiga ilaahay wuxuu la xulufoobay fii hadihi alqaswa duulaankan bani mudlij iyo xulafaa'ihim wuxuu yidhi uma rajaca tanaa xulafadaya tii hore waa yadii lahayd waa waadaca uma rajaca alayhi salatu slam nebi ilaahi waa soo noqday ila almadiina yantadiru isagoo sugaya haadihi alciira ilaa safarkan hadda shaamba u gudbe markii meeshii la tegey waxa la yidhi waa idin dhaaf madiina ku soo noqday nebigu safarkii isagoo sugaya xiinamaa tarjicu markay soo noqoto waxaa la sugayaa safarkan rujuuciisa dambe soo noqodka dambe maraka ambaye ayaa la sugaya waa safarka dartiis aswatu beder u dhici doonto safarkaani ilaa aswatu beder ku talagal ciidan ma ahayn wuxuu ahaa safarkaasay ahayd deedna waxaa beder baa meesha ka sababowday waaba inoo imaanaysaa isla darsigaba insha allah aswatu badrin aluula ilaa badrulkubraa baa jidha marto bederti weynayd wa bacda rujuucihi nebigu intuu soo noqday calayhi salatu wasalaam biqaliilin wax yar ka bacdi jaa'a waxaa yimid kurzu bnu jaabir nin la dhihi jiray kurzu bin jaabir alfihriyu ninkaasaa yimid wa aqaara ninkaas wuxuu weeraray calaa sarxi lmadiinati reer madiina xoolahoodii xoolihii dabadda daaqaya magaalada korkeeda deganaa madaxda mushrikiintu ninkaani ka mid ahaa markaa laakiin kabacdi waa islaamay sarxidu waa mawaashi lmadiina madiina xoolaheedii wey geel ari loo wix la dhahaba waay inay loo dhaqanayan ma hubno ayib weliba ninkaan dee marka dambe uu islaami doonaaye isagaa ninkaasaas hadda wuxuu weeraraya waaga dambe ciidan muslimiin oo saxaabaa baa madax looga dhigi doonaa laleeyahay dhaqaaji ciidanka waaga dambe oo ma kala furanayo dhiman doonaa waa dambe hadda sanadkii labaad baan maraynaa la soco taariikhdaas sanadkii koowaad baan soo dhaafnay sanadkii labaad baan hadda maraynaa makana sanadka sideedaad baa la furan doonaa ninkan marka weerarkiisu xoolahan u dhacayo waa sanadkii labaad hadduu soo weeraray waharaba waana cararay fakharaja rasuulu nabigaa baxay sal lla ly slm fii dalabihi ninkaa ka dabategiis cagta cagta loo saar wastakhlafa cala almadiina madiina nebigu maalintaasna wuxuu uga tegey zaydabna xaarisa alansaariya waxamala liwaahu maalintaasna nebiga calankiisa waxaa waday caliyu bnu abi aalib fasaara waa socday nebigu xataa balaga ilaahu ka gaaray safawaan safawaan baa la dhahaa safawaan meesha la yidhaahdo dhinaca bader bay jidhaa sidaasaa qaswatu badri luulaa loogu magac dara wafaatahu kurzun kurzi waa fakaday falam yalqa lama kulmin nebigu xarban dagaal wa tusamaa haadihi lqaswa waxaa lagu magacaabaa baderan aluulaa waa badertii hore wey sariyatu cabdilaahi bni jaxshin nebiga eedadii baa dhashay cabdulaahi binu jaxshi ma taqaan ilaa naqlataa loo diray lirasdi qurayshin quraysh kuurgelideeda kuurgelid cimilgalayn yaa ina rabbaka labil mirsaad yaa in ciw halkaas u cimilo galo yaa ugu gabbado baa loogu dira wa fii rajabin bisha rajab la yidhah haddaa bilahana rabti inaad la socoti safar iyo rabiiculawal iyo rabiiculjamaaduluula jamaadaar rajab baa maraynaa sanadkii labaa layaqaan meeshu ka bilowda mogta da sanadku waa labayo toban bilood bilba wixii dhacay la soco bisha rajab la yidhaahdo oo min haadihi sana arsala sariyatan ciidan gaadmaabaa nebigu diray ciddatuhaa tiradeedu amaaniyatu rijaalin siddeed nin keliyaa la dira yaraasuhaa waxaa hogaaminayey cabdulaahi bna jaxshin waa dadkii islaamnimada u soo hormaray nebiga eedadii baa dhashay nebiga eedadiis ayaa dhashay maalintii uxud buu dhiman doonaa saxaabigan cabdulahi bna jaxsh shuhadadaas ku jira wuxuuna markuu nebigu diraya wuxuu yidhi waxaan idiin dhiibayaa ninka idinkugu sabirka badan gaajada iyo haraadka dhulku waa dhul arduxijaas ka kulul oo aad u qarfa ah cabdulaahi binu jaxshab markaa la soo dira waxaa la yidhaahdaa amiiruulmu'miniin kaxay sideeda nin amiiruulmu'miniin ninkii koowaadoo loo baxshay waa ninkaan ogow amiiruulmu'miniin qofkii koowaadoo islaamnimada dhexdeeda loo baxshay xilligii nebiga weeye marka la joogo waa ninkan oo sayd cumarna dee sayd cumar ma xilligii nebiga amiirulmuminiin loo baxshay mada khulafada nin amiirulmuminiin loo baxsho macnaha cumar binu khadaab u horreeyey waa mar dambe labada waqti waa kala fog yihiin saa ula soco ninkaasaa loo dhiibay wa acdaahu nebigu wuxuu u dhiibay ninkan kitaaban warqad kitaabku maaha kitaabka haysatoo kale waa qoraal makhtuuman la buqshadeeyey ama la tiimbareeyey laa yafuduhu kitaabkaasoo laa yafuduhu uusan furaynin ilaa bacda an yasiira yowmayni laba maalmood intuu socday ka bacdmi warqadan qabaaliya ma dhuwan ka dhid mana akhrin ka dhid ilaa laba maalmood aad socotid laba maalmood ka bacdi baa aad furi ka dhaa laa yafudu waxaaluusan jabinaynin jabinta waa maxay bimacnaa furayn warqadda waa la dilacshaa marka boqshada laga jaahay soo ma ya ilaa bacda an yasiira yowmayn uma yandur yanduru fii waa fiirinaya fasaara waa socday cabdullaahi yowmayni laba maalmood markuu socday uma fataxa alkitaaba sidaa asxaabadu uu amarka nebiga u qaadanaya calayhi salaatu wasalaam warqaddiibuu fura faidan fiihi waxaa ku taalla warqadda idaa nadarta kitaabii warqaddaydaan markaa fiirisa haadaa ekana famdi sii soco xataa tanzila naqlata meesha naqla la yidhaahdo ilaa aad ka tagto halkaa tag makay daa'if meel u dhaxaysa wayaa layidhi fatarsuda bihaa aad markaas u kuurgeshid ama u cumilgelaysid qurayshan quraysh saasaan idiin qoraya se fatarasad buu idiin qoray idinka waaye u cumilgal quraysh koow oo wataclama aad ogaatid lana annaga min akhbaarihim wararkooda halkaa tag u gabbo xogta noo soo ogow wainamaa lam yukhbirhum nebigu uma warramin calayhi salaatu wasalaam bimaqsadihim meeshay maqsadkaay u socdaan walxaal hum bilmadiina madiine markii siddeeddaa nin laga dirayo nebigu uma sii sheegin ujeedka laba maalmood kabacdi markay socdeen warqaddii akhriyeen baa ujeedka warqadda ku qoran yahay noo soo ogow quraysh warkooda noo keen maxaasaa loogu sheegi waaye xadaranka digtoonido min shuyuucilqabari warku inuu sii faafo dadkan madiine iyo ciidan baa la dirayo halkaasi u socdaan iyo xog baa loo dirayo waxaasaa la diidayaa arrimaha ciidanka iyo dagaalada iyo soo xog heliddu waa arrimo la rabo inay qarsoon yihiin oo haddii warku xadara min shuyuucilqabari oo fayadullu ou tusa calayhim dushooda axadul cadaayi cadowyada midkood oo min almunaafiqiina awil yahuudi acdaadaasoo min almunaafiqiina awil yahuudi ah midkood ou tuso cadowga oo fatarsidu lahum qurayshun quraysh markaa u cumilgasho u gabato raggii la diray fatarsudu lahum quraysh walaa yakfaa ma qarsoona anna cadada sariyati ciidankan yaree la dirayna tiradiisu qaliilun inuu yaryahay laa yumkinuhu lmuqaawamatu inay u suroobayn iska baacin iska celin almuqaawama ka hortag wey uma saara waa socday cabdullaahi marka ciidankiio yar haddii xogtiisa lasii helana de waa dhibaato kale cabdulaahi waa socday radiallahu canhu wa fii anaa'i sayri socodka dhexdiisii takhallafa waxaa haray sacdu bnu abi waqaas iyo wacutbatu bnu ghazawaan oo maxay u hareen liannahumaa labadaa nin adalla waxay iska dhumiyeen baciirahumaa neefkoodi geelaha alladii kaasoo kaana ay ahaayeen yactaqibaanihi kuwa isla cirbinaya ku moogagaysanaya ku noobaysanaya nooba mataqaan nin baa raacaya neefkan geelah marka intaasoo kilomitir socdoo nasto buu ka degaya kan kalaa fuulaya neefka geelah hal neefoo geelah ka dhexeeyey neefkii baa ka dhumay te labadii ninba waa hareen marka lama socon karaan geelu waa dheereeyaa soo moogi markii intaa raggu fuulo waddada lagu duwo ninkaan lugaynaya waa ka dheeraynaya ilaa ninkaan lugaynaya waa daalaya isagu mogta waaye midda kale neefkooda waa inay raadraadiyaan wasaara albaaquuna rag waa walba oo yaraaya intii kale waa socota xataa wasalow naqlata ilaa naqla ay ka tagaan meesha la dhaho fa marad bihim waxaa soo madhay ciirun ciiru quraysh ciiru ciirun qurashiyatun turiidu makka safar reer quraysheed oo maka u socota baa meeshii soo maray fiihaa waxaa dhexdeeda ahayoo la socday camar bnu alxadramiy baro ninkan wa cumaan bni cabdillaahi bn almuqiira labo wa akhuuhu walaalkii nufayl saddex waalxakamu bnu kaysaan afar raggaasaa wata fa ajmaca almuslimuuna muslimiintii waxay ku kulmeen ku ijmaaceen amrahum amarkooda waxay ku kalan siiyeen calaa an yaxmiluu calayhim inay isku xambaaraan afartaa nin labaadan xataa lix nin nahay laba ayna ka hadhay nimanka aan qaban wayaahuduu inay qaataan maa macahum waxay wataanna inay qaataan sidaasaa laysla gartay faxamaluu calayhim waa isku xambaareen fii aakhiri yowmin min rajab tafsiirka waa inay ku soo marnay maalintii u dambaysay yaa yasaluunaka can shahri xaraam maalintii u dambaysay oo rajab baa weerar ku dhaca faqataluu waxaa la dileen camara bna alxadramiy anigii koowaadoo la dilee safarkuna wuxuu wadaa zabiib iyo hargo baashaan saanta harga weligeed waa laga ganacsan jir baa la wadaa dharbaaba laga dhigan jirayoo cunnadaa lagu guran jirayoo gogol baa laga dhigan jirayoo dadku baahidu ku timaada hargaha hadday doonaan cuni jirayoo wax kastaa la soo mara waxaa dhacday weerar bay qaacda kaga dhigeen maalintu waa maalinta rajab u dambayshay rajab hadda maxaa lagugu sheegaya waa bili xurmadal ha dagaal lama ogolayn faqataluu waxay dileen camar bin alxadramiy bisha hadda ku jirna magaceeda ya soo rajab ma ah waa bil cajab badan soonka iyo khayrka waa la badiyaa camara bna alxadramiy ninkii la dhihi jiray waa la dilay waasaruu waxay qafaasheen cumaan iyo walxakam waa laba nin oo kale afar nin baa laguu magacay moogta waharaba noofal noofalna waa carar nin cararay laba la qabtay nin la dilay wastaaquulciira waxay soo hoggaansadeen safarkii saxaabadu wahiya awalu qaniimatin weeyo qaniima hal muslimuuna ka qaniimaysteen min acdaa'ihim cadawyadooda min acdaa'ihim quraysh dee ninka koowaadoo la dilayna waa meeshaa wey kuwii koowaadoo la qafaalayna waa meeshaas qaniimadii koowaadoo la helana waa tan uma rajacuu waa soo noqdeen walam yatamakkan ilmushrikuuna gaaladii ma makansan min alluxuuqi inay ka soo daba tagaan bihim raggaan uma suuroobin weye inay ka daba yimaadaan iyagoo isma lahayn maanta waxay u qabeen bishu inay dhammaatay ilaa waa maalintii u dambaysay rajab falamaa qadimuu lmadiinata madiine markay soo galeen wa shaaca uu faafay annahum iyagu qaataluu inay dagaalameen fil ashhuri lxurumi bilihii xurmada lahaa mid ka mida wa caabathum qurayshun qurayshna ay ceebaysay iyo walyahuudu bidaalika ku ceebeeyeen diin baa sheeganaysaan bilihii xurmada lahaa xataa jaahiliga waagaan diintal soo degin aan la islayn jirin baa dagaal samayseen cannafahum lmuslimuuna muslimiintiina waa canaanteen waqaala lahum calayhi salatu salaam nebiguna wuxuu ku yidhi maa amartukum anugu idinma dirin biqitaalin dagaal fil ashhuri lxurumi wararka noo soo ogaada gaalada baan idinku iriye dagaal idinma dirin fanadimuu waa raggii waaba qoomoodeen iyagoo xoola wada oo safar wada yaa xoola u baahan waxa weeyaan wixii shareecadu qabtoon baa muhiima faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey fii suurati albaqara yasaluunaka can ishahri alxaraami waxay ku weydiinayaan bisha xurmadale bilaa xurmadale looga jeedaa ka bedel qitaalin bay ku weydiinayaan oo fiihi dhexdiisa ahaaday qul waxaa dhahdaa qitaalun dagaal oo fiihi dhexdiisaa kabiiru waa mid weyn wasaddun celin dadka laga celiya can sabiililah iyo wa kufrun bih iyo walmasjid alxaraami masaajidka xurmada ummadda laga hor istaago wa ikhraaju ahlihi minhu intaasaa akbaru ka weyna badan cinda allah ilahay agtiisa walfitnatu sideedaba fitnadu akbaru min alqatli fitnadaa ka weyna badan dilka fitnatu maxayt dil baa idinka idinka dhacay ibnu alxadrami waa idinkii dilay hal nin bay dileen kuwaan fitanta ay meesha ka wadaan gaalnimada iyo shirkiga iyo dadkay u diidayaan baa ka dhib badan waa idinka dhaceen laakiin aayaddan waa ha taabanina iyo waxaas waa la nasakhado aayatu sayf faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum ama waqaatilu lmushrikiina kaafatan labadu waa suuratu tooba maogta baa lagu nasqay baa layidhaha hawsha hadday halkaa madhay fa suriya waa laga fayday dhibaatadii raggii yimid oo alaabta waday canhum xaggoodii farax iyo bishaare hele ilaa ayadaa soo degay waqad dalaba almushrikuuna gaaladu waxay dalbadeen fidaa asiirayhima labadii nin oo laga qafaashay oo ay meesha keeneen saxaabadu ninkii cararay mooyaane in ay furtaan faqaala calayhi salatu slam nabigu wuxuu yidhi maya xataa yarjica sacdun wa cutbatun laba nin baa naga naga maqan labadii ninoo neefka geela ka dhumay ilaa ay yimaadaan kuwaan idin dhiibi mayno dee kuwa haddaad dishaanna kuwaana u qoolan haddii la helana waa sii dayn karnaa falamaa rajacaa labadii nin markay soo noqdeen qabila calayhi salatu wasalam nebi ilaahi wuxuu ka aqbalay alfidyata fila siirayni labadii la qafaashay inay furtaan xoolaha iska bixiyeen fa ama alxakamu ibnu kaysaan labadii nin mid waa ninkan ninkaa xakama fa aslama waa islaamay waxasuna islaamuhu islaamnimadiisuna waa wanaagsanaatay wa baqiya maca almuslimiin wababa la joogay kuwa noqon gaaladii wa amaa cumaan fa laxiqa bimaka wa haleelay kaafiran xawliya gaal ahlu maka uu tegay isagu ma islaami wey ninkan kalena waa islaamay waaga dambe waxaa lagu dili doonaa bi'ri macuuna yaa rag isagoo shahiido halkaa ku dhintay taxwiilu lqibla qiblada wareejintii la wareejiyey dhankaan u tukanno dhanaan ahayn baytulmaqdis baa mar loo tukan jiray waa tanaa qiblada la wareejinteeda weeye makaha calayhi salatu slam nebi ilaahi baa ku nagaa bilmadiinati magaalada madiina sittata cashara shahran lix iyo toban bilood yastaqbilu xaalow nebigu qaabilaayo bayt almaqdis fii salaati salaadiis halkaasoo qaabilay wa kaana wuxuu ahaa yuxibu kii jecel nebigu an takuuna qiblatu qibladiisu inay noqoto alkacbata nebigu wuxuu jeclaan jiray kacbada xaggeeda wa yuqallibu wejhu nebigu wejigiisana wuxuu u gedgedin jiray fi samaa'i cirka daaciyan daaciyan xaalaya mid tuugaya allah ilaahay bidalikana uu ka tugaya in qiblada loo wareejiyo kacbada waqad naraa taqalluba wejhika soomahayn yuqallibadu weeyaan fabaynamaa huwa fii salaati nebigu isagoo salaadiisii ku jira id wakhtigaa awxa allahu ilayhi ilahay wuxuu u waxyooday bitaxwiili alqiblati ila alkacba qibladii in loo wareejiyey xagga kacbada fataxawala nebigu waaba wareegay isagoo salaaddii ku jiraba wataxawala man waraa'ahu dadkii ka dambeeye ku xirnaana waa la wareegeen wa kaanat haadihi alxaadiatu dhacdadaani waxay ahaatay sababan sabab liftitaani bacdi lmuslimiina muslimiinta barkood fitnoobidood aladiina kuwaasoo dacufat quluubuhum qalbigaashoodu daciifeen ay daciiftay dad muslimiin ah fitnoobay fartaduu waa ridoobeen calaa acqaabihim kelimadan sheekh waa lagu haystaa waxaa la leeyahay ilaa hadda lama hayo wuu idin qabanaya lambar buu idinka qabanaya cid sababteeda arrintan la ridowday lama oga ama ma jidho oo calaa caqaabihim muslimiinta ka mid oo halkaas sidaas ay ku dhacday xikmado badan baana ku jiray oo hadda shaarixu qorayo ilaa nimankii yahuudda waxbay dhihi jireen baytulmaqdis markuu nebigu u tukanayay te qibladii waa waxay dhihi jireen waa qibladii waa nagu waafaqsantahay laakiin diintii baan nagu waafaqsanayn mushrikiintuna waxay dhihi jireen nebi ibraahim diintiisa uu sheeganayaa nebi ibraahim kacbadoo dhisan oo xaggeeda belu tukan mayo waa labo munaafiqiintuna waxay dhihi jireen moxamed ma oga meel allaale meel u jeensanayo hadday tii hore sax ahayd hadda waa isaga ka tegey oo kacbada qaabilay hadday tan labaad sax tahayna hadda markii hore marka meel saxa uma jeedin kolle mid baa saxa yahuuddu waxbay wataan dacaayada koow kufaaru maka mid bay wataan munaafiqiintu mid bay wataan sufahada warkooda waa isaga batay sayaquulu sufahaau min annaas maa wallaahu can qiblatihim alatii kaanuu calayha itixaan bay ahayd arrintu dee waxaa la yidhi meeshii loo jeedsaday idinka maxaa idinka jira amara baa la fulinayaae qul lilaahi almashriqu waalmaqribu war mashriq iyo maqribba ilaahay la meeshii loo jeedsaday idinka maxaa idinka jira amarka ilaahay in la qaataa meesha soconayse ma mid baa mid idinka idinka duwan waqad akara alyahuudu yahuuddu waxay badiyeen min atandiidi cambaaraynta cala lislaami ay cambaaraynayaan ama ceebaynayaan waa dhihi kadhaa bihaala taxwiili wareejintaas wamaa daroow mana ogayn mana ay oga anna lilaahi ilaahay inuu u ahaaday almashriqa waalmaqriba annada isimkeeda halkaa dhacay yahdii ilaahay waa hanuuniyaa yahdii ilaahay inuu hanuuninayo man yashaau ilaa siraatin mustaqiim soomu ramadaan ilaahuna gaarsiiyo naga aqbal bisha ramadaan soomkeedii weeye ummaddan mayuu khaas ku ahaan jira soomka bishu mise waa jiri jir dee kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soo tan layidhi san waa jira koleyba wa fiihi shacbaan min haadihi الsana hadda shacbaan baa maraynaa sanadkii bilowgiisa waa soo gebagebo bisha shacbaan ee sanadkaas labaad awjaba allaahu ilaahay baa waajib yeelay sooma shahri ramadaana bisha ramadaan la yidhaahdo soomideeda cala alummati alislaamiyati umma alislaamiya ayaa lagu faral yeelay wa kaana calayhi salatu slam nebigu wuxuu qabla daalika yasuumu kii sooma alaaata ayaam min kulli shahri bil kasta saddex maalmood wasiyaamu sidooda sii soomku min dacaa'imi haadadiin diinkan isaga ah tiirarkiisuu ka mid yahay wlfaraa'idi faraa'ishiibuu ka mid yahay allatii faraa'ishaasoo bihaa iyada yatimu nidaamu nidaamka ku taam noqonayo nidaamkaa ku taam noqonaya maxaa yeelay fa ina alinsaana qofku majbuulun mid lagu dabeeceeye weeye calaa xubbi nafsihi naftiisa jacaylkeeda qofku naftiisa aad buu u jeceli waxaa kaloo lagu dabeeceeyey wasacyi calaa xubbi nafsihi iyo wasacyi inuu qofku u socdo fiimaa yacuudu fiimaa shay yacuudu iyo soo celinaya alihaa nafta binafci lkhaasi nafc gaara wixii nafta ugu jiro ayuu qofku inuu u socdo jeceliya fiimaa shay yacuudu noqonaya calayhaa nafta binafci lkhaas taarikan xaaliga qofku mid ka tegaya maa waraa daalika waxaa wixii ka soo haray oo min xaajaati ducafaa'i ducafada danahooda ah iyo walmasaakiini masaakiinta falaabudda marka waxaa lagama maarmaana min waasicin mid celiya kaasoo yasacuhu yaa qofka ku celiya lixaajaati qowmin qolo danahood qoomkaasoo aqcadathum iyaga ay fariisisay aqcadathum ay macnaha fariisisay quwaahum awoodoodii ay ka fariisisay can idraaki xaajaatihim danahoodii inay haleelaan waxaa weeye dadka danahoodii ka fariisay awooddarra darteed waxaa la rabaa dadka danahooda gaari karaa in shay la amro shaygaasoo ay ku gartaan ducafada iyo masaakiinta baahida ay qabaan markaas soontoo gaajootid inaad garatay adigu bishaanaa gaajootaye sanadkoo dhanba dad baa iska gaajaysan ama iska dhibaataysan u naxda markaas o walaaq waa wax ka xoog badan ma jiraan min dawqi qawaaqisiljuuci gaajada yaa kuweeda qaniina dhadhaminteeda gaajada qaniiyooyinkeeda awarisiljuuc in dhadhaminteeda iyo walcadashi oonka oon iyo gaajo yaa qaniiyooyinkooda oo la dhadhamiyo ida bihimaa labadaas baa taliinu nafsu qofka naftiisa ku jilcamaysa ku jilicsanaanaysa wayatahadabu khuluqu dabeecadiisa saafiyoobaysa fayashulu calayhi dushiisa waxaa u sahlanaanaya badlu sadaqaati sadaqada inuu dhiibo qofku inuu sadaqa bixiyo markuu isagu arko soonka iyo gaajada iyo daalka iyo oonka inuu qof biyo siiyo inuu sadaqa bixiyo waxaasoo dhan baa u sahlanaanaysa sadaqat lfidr walidaalika sidaa darteed baa awjaba shaaricu shaaricu waajib yeelay kan wax jireeyey weeye xaqiiqahaan waa ilaahay majaaz ahaanna waa nebiga ashaaric shaarici alxakiimu yaa magafaha ahaa magafe xakiim shay kasta meesha u laa'iq ah kan dhiga wey marka waa kaan gafin ayaa wuxuu jiday waajib yeelay caqiba soomi soomka ciribtiisa sakaatalfidri sakaatulfidri in la bixiyo fatara waxaad arkaysaa alinsaana qofka yabdulaha isagoo sakaatulfidriga bixinaya bisakhaa'in nafsin naf deeqsinimadeed iyo wa maxabatin maxabo khaalisatin daacad ah khaalis qofka sakaatfidra markuu bixinayo isagoo raalliga oga yahay si ula ordayo yaa gaajada iyo dhibta iyo waxa la arkay dadkaas masaakiinta waxoodii yaa waxaa arkaysaa iyadoo maalintaas qofkas aad u jecel yahay kale waa soo aragteen waxa la yidhi war dadka wax siiye gaajo soomaynaan soo arag ramadaanka iyo oon war sadaqa sadaqa bixiye sadaqadaa markay dadku bixinayaan si ula kala ordayaan waaba la arkayba sakaatulmaal bal midaan kaloo sakaatulmaalka ka war wa fii haada alcaami isla sanadkan day sanadkii labaad soonkaa la faral yeel sakaatulfidri baa la faral yeel sakaatulmaalkiina waa ka furidad waxaa kaloo la faral yeelay sakaatul-amwaal xoolaha sakadooda wa haadihi midaani hiya nadaamu waa nidaamka alwaxiidu ee keliya alladii kaasoo bihi isaga yaakuluulfuqaraa'u fuqaradu cunayaan iyo walmasaakiinu masaakiintu min ikhwaanihim walaalahooda xaggooda walaalahooda alaqniyaa hodanka ah bilaa dararin dhibla'aan calaa haaulaa'i kuwaa la dhibo iyadoo aan la dhibayn dadka xoolaha leh waa sifada keliya xoolaheeda loogu xoolahooda loogu banneeyey inay wax ka cunaan masaakiintu fa idaa balaqat iddanaaniiru lacag dahaba markay agtaada taal oo danaaniira markay gaadho cishriina labaatan awi daraahimu dirham haddaa haysatina mi'atayni laba boqol markay gaadho waxaala calayhal xawlu sannadna ku soo wareego wajaba calayka waxaa ku waajiba dushaada an tu'addiya inaad gudatid rubuca cushrihaa cushurkeeda cushurkaa rubuciis ay inayni iyo wa nisfan waa maxay rubuculcushur labaatan dirham toban u qaybi meesha tobnaadna afar usii qaybi waxay noqonaysaa inayni wa nisfan laba iyo bar fii kulli maa boqolkiiba waa laba iyo bar waaya inayni wa nisfan waxa weeye fii kulli maa wamaa zaadana fa bixisaabi dee hadda fiiri laba boqol labaatan baa cushur u ah labaatanka afar baa u qaybin meeshiiba soo shan maaha marka maxay ka dhigan tahay taasi wataa labaatankan diinaarna laba diinaar baa u ah labadaa diinaar afar meelood baa u qaybin halkii diinaarba waa nis iyo nis iyo nis iyo nis ya waay marka rubaca cushrihaa baa la bixinayaa marka maxay tahay inayni wa nisfan muxuu qora fii kulli maatin maya waaya ayib laba iyo bar boqolkiiba waay dee laba boqol fahamkiisu meel kale ka aadi laba boqol bay sakadu ahaan lahayd kan laba iyo bar ka keen boqolkan boqolkaanna laba iyo barkan kale kale ka keen waxay noqota marka shantii soo maa shantii labada boqoloo dirham rubucul cushurka u ahayd boqolkaana laba iyo bar ka keen boqolkaana laba iyo bar ilaa laba boqoloo dirham bay noqotaa mugta wakaa saxiix wamaa zaada fa bixisaabihi waidaa balaqat ishiyaahu arigu markuu gaaro arbaciina afarta walbaqaru looduna alaaiina soddon walibilu geeluna hamsan shan shan geela nin lasakaa laga raba xoolo badan buu haysaahe waxaala calayha alxawlu sannadna ku soo wareego wajaba calayka waxaa dushaada ku waajiba kadaalika sidaasoo kale an tu'addiya minhaa inaad ka bixiso jus-an qayb makhsuusan la khasisay xadadahu shaaricu shaaricuna xariqay macnaha xadadahu shaaricu shaaricu xabeeyey soodimeeyey macnaha intaa bixinaysid inun bixi maaha waa in la sheegay wey taxdiid baa lagu sameeyey wa miluhaa waxaa la mida curuudu tijaarati badacay mushariga alaabtiisa iyo wa maxsuulaatu zaraacati zaraacada iyo dalaga waxa ka soo xasila maxsuulaad raashinka sakaa laga bixiya kullu haadaa waxaasoo dhan yaqbiduhu limaamu imaamka soo qibdoonaya waxa zaka ah wayuwasicuhu wuxuu u qaybanayaa calaa mustaxiqihi kuwa mutaysay oo min alfuqaraa'i iyo walmasaakiini iyo baqiyati almadkuuriina kuwa la sheegay intooda hadhay lagu sheegay fii aayati sadaqa qaala tacaala inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiini walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum wafi alriqaabi walghaarimiina wafi sabiili illahi wabni sabiil fariidata min allah wallahu caliimun xakiim waa sideeddaa qolo wey wallabiibu qofka dhugta badan alcaaqilu garashada leh albaciidu ka fog can itacasubi yaa tacasub meelkudhegid yaxkumu wuxuu xukumayaa liwali naratin liawali maratin baa dhigii qoraya liawali nadar nadrada eegidda koowaad wuxuu xukumayaa ana haada nadaama nadaamkan maca cadami idraarihi isagoo aan dhibayn bilaqniyaai dadka hantida haysa xoogaagan yar iska bixiya isagoo dadka xoolaha le aysan dhib ku ahayn xoolaha la sakadayo lasoo ururinaya nidaamkaas shareecadu jidaysay muqallilun inuu yahay mid yaraynaya limasaa'ibilfaqri faqriga masaa'ibtiis faqriga masaa'ibta faqriga xoolaha sakadoo dadka inta laga soo urursho dadka dib lagu celiya ay yaraynas faqri la dirir haddaa argti allatii taasoo masaa'ibtaasoo alja'at u dhibgelisay kaiiran in badan oo min fuqaraa'i lumam ummadaha kuwada fuqarada ah waxay u dhibgelisay an yukhaalifuu inay khilaafaan nidaama duwalihim dowladahooda nidaamkooda wa yu'asisuu inay asaasaan bay u dhibgelisay mabaadi'a taqwiidi alcumraani hay-adihii dowladday camirnaa yaa jebintooda wa tadaaci اlamni kamaa yafcaluhu say sameeyaan alishtiraaكiyuuna kuwa hanti wadaagga iyo hayruhu meeshaa dambe wa yu'asisu laga bilaabo insha allahu biirihii xusuusiya dib ugu noqon haddii alla qaswatu badrin alkubraa badertii weynayd bader weeyaan lam yadul ma dheeraan alcahdu wakhtigu bitilka alciiri safarka alcadiimati weynayd allatii taasoo kharaja lahaa u baxay calayhi salaatu wasalaam nebigu u baxay walcaliya mutawajihatun ay kasoo dhaqaaqday kasoo jihaysatay mutawajihatun u dhaqaaqday ila shaami oo falam yudrikha nebigu uusan haleelin wakhtigeedii maba dheeraan safarkii dhaafay safarkii weynaadoo badnaa oo nebiga uusan gaarina dhaaftay wakhtigeedii maba dheeraan intay sii maqnayd walam yazal kamana zuul nebigu mutaraqiban inuu suganayo rujuucaha inay shaam ka soo noqoto falammaa samica markuu maqlay birujuucaha soo noqodkeedana nadaba ilayha asxaabahu nebiga asxaabtiisuba ugu yeeray nadaba waa u dedejiyey ama dacaa labada waa la yidhahda waa ugu yeera waqaala wuxuu yidhi nebigu haadihi tani ciiru qurayshin quraysh safarkeedii weeye fakhrujuu ilayhaa u baxa lacalla allaaha waay lacalla allah an yunafilakumuuhaa ilaahay inuu idin ziyaada nafli alanfaal yasaluunaka can alanfaal nafli soo garan mayse inuu haniime idin haniimo siiyo buu ilaahay mudan yahay ama xaqiiqo kow yahay waaya waaya dee lacallada soo ma ahayn waxa ku yeen waaya nawaasikhdii soo ma ahayn wax nasbinayay waxa weeyaan lacalla allaaha ee carabka dadka isku aadaya lacalla allaahu ma og tahay waaya ama lagaba yaaba in xataa qur-aanka laxni loogu akriyo lacalla allaha yuxdiu bacda dalik amra lacalla allaah lacalla allaaha yarxamuna ya ayib faajaaba qowmun nebigu wuxuu yidhi safarkan waa kane inaa heshaan baa laga yaabaaye lacallalaah laga yaabaa ilaa lacag xagga nebiga ka timaadda tii xaqiiqada noqon lahayd maaha sababtoo ah safarkan waaba badbaadi doonaa moogta lama qaban doono faajaaba qowmun qolaa ajiibay wahaquula aakharuun kuwana waa iska cuslaadeen waa lidannihim umalayntooda kuwa ka haray anna rasuula nebigu calayhi salaam lam yurid xarban dagaal inuusan doonayn fa innahu maxaa yeele nebigu lam yaxtafil uma soo ururin bihaa iyada ciirkaas ciidan nebigu uma soo ururin ama lam yaxtafil nebigu uma diyaargaroobin bihaa safarkan ciirka lagu aaday safarkan looma diyaargaroobin weliba waxaa dhacday bal qaalani wuxuu yidhi man kaana dahru qofkii gaadiidkiisu xaadiran joogo neefkiisii geelahay ee faraskii falyarka macana hana soo dhaqaajiyo wax loo diyaargaroobayo soo baxay wax diyaarsada oo ma jirin walam yantadir nebigu ma sugin man qof kaana ahaa dahruhu dhabarkiisa dhabarku waa maxay gaadiidkiisa wey haaliban mid maqan qofkii bannaanka shisho u daaqayo waxaa la yidhi lagu sugi maayo horaa looga dhaqaaji fakharaja nebigu waa baxay lialaai layaalin saddex mahameen ama maalmood khalowna markay tageen min ramadaan bacda an walla nebigu walaa wawalla soo ma ahayn wasaqaama ixran jama infasala bacda an walla cala almadiinati magaalada madiina intuu nebigu barasaab uga dhigay uu tawilsiiyey waaligii madiina wey cabdulaahi bna ummi maktuum saxaabigaan soo garan mayse waa saxaabigii cabasa aayaadkaa ku soo degeenoo camoolka ahaayo mu'adinka nebiga ahaayo ee mu'adinkiisa labaad aadaanka calayhi salaatu wasalaam waa nin cajo badan wa kaana macahu nebigu waxaa la socday asxaabu bader alaaamiatin wa alaaata cashara rajulan saddex boqol saddex iyo toban nin haa waaya waa meeshaas weeye wardigu saddex boqol saddex iyo toban haa saddex boqol iyo saddex iyo toban culimmadii horaa dhahayd wardu saalixiin war waa imis war tirada asxaabu bader ha laga dhigo saddex boqol iyo saddex iyo toban saalixiintii weeye raggaasi waa ragga u sarreeye saxaabade saxaabu bader koo waa dad ilaahay ka raalli noqday saddex boqol iyo saddex iyo toban nin balqabso qowlal kalaa jiro ilaa labaatanka gaarsiinaya afar iyo toban shan iyo toban toddobiyo toban sagaal iyo toban ma garatay miataani waniyafun wa arbacuuna laba boqol afartan iyo dhowr nin minal ansaari bay ahaayeen walbaaquuna inta yare soo hadhay baa min almuhaajiriin ah wa macahum waxaa macooda ahaa nebiga hogaaminaya farasaani ciidankaa dhan laba faras kaliya wataa iyo wa sabcuuna baciiran toddobaatan neefoo geeloo yactaqibuunaha ay isla cirbinayaan saddexdii ninba neef geela ka dhexey xataa nebiga iyo cali bnu abi aalib iyo marsad bnu abi marsad saddexdaas hal neef baa ka dhexeeya kaasi dheh nebi allo adigu noo raac maya aniga socodna igama badisaan ajarkana waa waa wada rabnaa dharkiinaa raacaysa muddo markii la socdaba saddex nin mid baa raacay laba faras keliyaa la wata waxaa loo socdaa qoladan dhow baa loo socdaa weliba ansaarta saddexda boqol labada boqol afartan iyo dhowrka marad reer khasraj boqol iyo toddobaatan bay ahayd inta ka hadhay baa reer aws ahaa reer aws maxaa yareeyey reer aws baaba dagaalka ku awood badnaan jiray waxaa yareeyey weliba nimanka waxay ahayn jilbaha dhulka dhigo aan cararin guryahoodaa magaalada madiina tuulooyinka fogfog bay deganaayeen ciidankaanna waa innaga nidhi si deg degaa loo gooy loo diray ninkii gaadiidkiisu maqan yahay la sugi mayaa la yidhi qofkii gaadiidkiisu joogaanna raacaya marka saasaa nimanka isu ku yaraayeen intii meelaha ka dhoweyd baa raacday nimankaan kalena waa dhoobnaayeen meesha ee reer khasraj walxaamilu maalinkaas ninka calanka waday liliwaaya calanka muscab bin cumayr alcabdariy waa la dili doonaay waay ayuu ahaa maalinkan lama dilaye waxa weeye muscab bin cumayr wey walamaa calima abu sufyaan maku ogaaday bikhuruuji rasuuli nebiga inuu soo baxay sal alla alay slam abu sufyaan soo ma wato safarkan safarkiina jidgooyaal rabaa in loo dhigo soo maa saddex boqol iyo saddex iyo toban nin baa lagu saaray soo maa abu sufyaanoo safarka watay istaajara raakiban nin gaadiid saaran buu kirisay oo qurayshan reer quraysheed ee waddanka deganaa maya istaajara raakiban buu kiraysay liyatiya qurayshan quraysh sida ugu tago wa yukhbiruhum lkhabara warkana ugu sheego safarkan waa iska jiitamayaa maogtahay ninbuu inta kirays wuxuu yidhi adigu inta caradhid oo dhangada saadhid neefkaada quraysh iyo maka tag waxaa ku dhahdaa jidkaan naloo ku jiraa wax allaale badeeca waxaa wadateenna maxamed iyo asxaabtiisaha qabsan doona sidaa noo badbaadin lahaydeen idinkaydinla jidha meelaan ka noqonno iyo meelaan u noqonno midna ma hayno falamaa calimuu bidaalika arrinkaa markay ogaadeen nimankii quraysheed adrakadhum waxaa haleeshay xamiyatuhum kululaashahoodii qabyaaladeed hal mar bay wada xanaaqeen dhiiggaa boqoltada ma maqasha wixii u socday iyo odaygii iyo raggii iyo wixii oo dhan yaa yaa xamiyat aljaahiliya soo qur-aankii maaha taasaa qabatay wakhaafuu waxay u baqeen calaa tijaaratin bucsharadooda fa nafaruu way soo baxeen siraacan xaalayiin kuwa degdegaya ciidan degdegaa la soo saara walam yatakhallaf kama harin min ashraafihim dadkoodii magaca lahaa odayaashoodii ilaa abulahabin abulahab bin cabdilmualib mooyaane fa innahu abilahab arsala bedelahu bedelkiisa wuxuu soo diray alcaas binu hishaam bin lmuqiira maalintaa waxaa la yidhi nin kasa waa baxaya ninkaan bixinna ninkii booskiisa buuxin lahaa ha keeno abulahab baa markaa haray abulahab wuxuu soo diray ninkaanuu dayn ku laha wuxuu yidhi dayntaan kugu lahaa beddelkeedii booskaygi bax waa ka cafiye dagaalka gal abulahab waa hara markuu haray wa araada wuxuu damcay umayatu bnu khalaf nin la dhihi jiray an yatakhallafa inuu haro oo muxuu harayaa lixadiiin xadiio dartii xadiidkaasoo xadaahu uu u sheegay hu xadiidka iyaahu isaga oo umaye ah sacdu bnu mucaad sacad binu mucaad baa hadda ka hor ay saaxiibba ahaayeen ninkan umayaha xadiid hadda ka hor u sheegay xiinamaa waqti kaana sacad ahaa muctamiran mid cumraysanaya bacda alhijrati hijradii dabadeed biqaliilin wax yar sacad dee xagguu ka yimi madiina ninkan odaygaa umayaha markii shaam iyo meelaha loo socday sacad buu ku degi jiray sacadna markuu maka yimaado umayuu ku degi jiray sacad baa si dhuumashaha maka u yimid cumruu rabay inuu la yimaado umayatuu ku soo degay xilli hameenuu iska cumraystay guriga ninkaa odaygaana waa joogaa markaasaa intuu la joogay buu xadiid u sheegay weliba qaab xanaaqa ugu sheega waa gaaraynaa abulahabna waa isaga haray abulahab wuxuu u haray gabar walaashiisoo caatikata bintu cabdilmualib la dhihi jiray ayaa manaam u sheegtay manaamka hadda noo imaan arrinta noo imaan doonto ninkan la yidhaahdo uu sheegi doono weeyaan damdama alkhifaari oo noo soo socda xayu qaala markuu yidhi kamaa rawaahu lbukhaariyu samictu min rasuulilahi nebi maxamed waxaan ka maqlay sala alla alay slam innahum iyagu qaatiluuka inay ku dilayaan umayow umayow waa lagu dili doonaa qaala wuxuu yidhi bimakata ma makaa laygu dilin qaala wuxuu yidhi laa adri ma ogi ma garanaayo meel lagugu dilayo ilaa wuxuusan xadiidka isagu maqal ma sheegayo mogta saxaabi ma garanayo buu yidhi meel lagugu dilayo de hadduu dhaho makaa lagugu dilaya uu ka qaxi lahaa mogta fafazica lidaalika arrinkaasu u argagaxay waa argagaxay umaye waxalafa wuxuu dhaartay allaa yakhruja inuusan maka weligii ka bixin marka umayana maanta wuxuu yidhi waa harayaa ilaa dhaar baa ka dhacday in la dilayana waa loo sheegay hadda ka hor wallaana maka ka tegayn buu yidhi weligay yaabaa ii imaanaya makana annagaa haysanne facaabahu abu jahlin abu jahal baa ceebeeyey fulay oday intaa la eg baa tahay dagaalka maanta ka harsaa safarkii quraysheedna waddadaa loogu jiraa walam yazal bihi kama zuulin inuu ceebaynayo xataa kharaja ilaahu soo baxay umaya qaasidan xaaluu yahay mid u qastaya arrujuuca inuu soo noqdo bacda qaliil wax yarka bacdi wuxuu rabaa ciidanka intuu sii raaco maalin iyo laba la socdo inuu soo noqdo wuxuuse yidhi madaxa tus ceebtaanna ha kaa hadho soona noqo weliba arrintu waxay ahayd ma taqaanaa waa qiso la yaab leh ninkan sacada oo dawaafaya abu jahal baa arkay soo yidhi waar waa kuma kan kacbada dawaafaya soo yidhi waa sacad soo yidhi abu jahal aqoon darrida abbaheed ma kacbada adoo nabada iska dawaafaysaa idinkoo maxamed iyo raggii raacay soo dhoweeyey madiine wehel ugu noqday soo yidhi haa say waa murmeen umaye oo gurigiisa la joogay oo sacad ku soo degay umayaa wuxuu yidhi waryaa sacad laa tarfac sawtaka calaa abilxakam iyagoo abijahal ma dhahan mogta ninkaan abilxakama codka kor looguma qaado odayga buuqa ka daabeer sayidu ahlilwaadi toggaan maka iyo aaggan gobolkan ninka boqorka ka ah waa isagee saacadu wuxuu yidhi hawlaahi haddaa inaan dawaafo la ii diido bucsharada iyo badeecada iyo safarada shaam idinka yimaado madiino soo mara baan waddada u istaagayaa umaya inta ku soo noqday wuxuu yidhi codka hoosu dhig baan ku leeyahay waana qabtay sacad waaba xanaaq sayadacnaa canka warna dhaaf muxamed baanba maqlay isagoo xadiid dhahaya inuu adiga ku dili doono ii sheegay awal waa ma sheegayn moogta ilaa odayaal isku soo degi jirahay naga tag buu yidhi awal baan waxaanba maqlay in nebigu yidhi waa anaa dili sacad waa la dili ninkaa la yidhaahdo umayo inuu ku dili doono ka maqla sayo iyaaya ma aniga sayo nacam sayo wallaahi maa yakdibu muxamedun idaa xadad muxamed been ma sheego mar haddow mar haddow xadiid sheego muxamed been ma sheego run bay u noqotay inuu dhintoo kale labaana noqon doontaa baqdin baa gashay maalintan beder loo soo baxayo mada xaaskiisii waa u tegey wuxuu yidhi ma ogtahay walaalka iyo reer yariba yariba waa madiina ya yariba madiina la dhihi jiray walaalkayga igu soo degi jiroo reer yaribaad maanta wuxuu yidhi ma ogta sayte muxuu yidhi muxamed wuxuu ii sheegay inuu maqlay muxamedoo le anaa dili doona umaya se iyaduna waxay tihi wallaahi maa yakdibu muxamed muxamed been laguma yaqaan beder maalinta loo baxayo oo qayladu timid buu xaaskiisii wuxuu ku yidhi xaaskiisi baa waxay tihi maxaad dagaalka ugu socotaa soo tii walaalkaadi reer madiinaad hadda ka hor kugu yidhi sidaas muxamedoo ciidan wataa u baxaysa awalna waxaa laguu sheegay inuu ku dili doono taasoo iska hara abujahal baa yidhi adoo odaya adoo saas adoo saas war maalin iyo labana raaco gadaal ka soo noqo soo yahaye wuu raacay waa la dili doonaa ma soo noqon doone soo raac qisada ninkii waa baxay wuxuu isdhaho soo noqoba walaakina iraadatullaahi ilaahay doonidiisu fowqa kulli iraada doonid kasta adigu damacsan tahay tan rabbi baa ka sarraysa fa inna maniyatahu ninkan geyridiisu saaqatu waxay u soo kaxaysa ilaa xadfi dhimashadiis raqma anfihi sankiisa dulgiisa lala qabo wakadalika sidaasoo kale cazama jamaacatun koox waxay go'aansato oo min alshraafi odayaashiya cala alqucuudi dagaalka inay ka haraan faciiba calayhim waa lagu ceebeeyey daalika arrinkaas warab soo baxaa layidhi waa soo baxeen oo dhimashadoodiiba xagga taallay wa bihaadaa kaas dartiis bay ajmacat rijaalu qurayshin quraysh odayaashoodii go'aansadeen cala alkhuruuji inay dhammaantood soo baxaan fakharajuu way soo baxeen cala sacbi iyo waduluuli yaa ku culus iyo ku fududba waa ku soo baxeen gaadiid culus iyo gaadiid fududba waa dhihi ka dhah ama cala sacbi waduluuli hadal layska isticmaalo weeyaanoo iyagoo degdegaya dhib iyo si sahlan iyo si fududba waa ku soo baxeen wey nin la jiidayo la yidhaha war meesha ka tag iyo nin diyaar ahaaba waa la soo baxa amaamahum hortooda waxaa ciidanka gaalada soconayay alqaynaatu fanaaniin yuqniina heesaya bihijaa'ilmuslimiina muslimiinta caydooda gaalooyinka hadda waa sameeyeen markay xulufaysiga samaynayaan wax kastay soo kaxaysanayaan marka hobollo iyo fanaaniin waxaa dhahdaba heesaya oo muslimiinta caayaya baa ciidanka hor hortiisa wax garaacaya oo soconaya ciidanka intee u malayn doontaan ciidankaan ma yara inaa garanaysaan baa filaya intay yihiin ilaahay wuxuu yidhi waid zayana lahum shaydaanu acmaalahum waqaala uu yidhi laa qaaliba lakum lyowma min annaas shaydaan baa odaygii suraaqa binu maalig baa shaydaan inta isku soo okaysiiyey wuxuu yidhi waa innagii xilif ina ka dhexaysay maanta anaa idin dagaalka idinla gelaya soo baxa laa qaaliba lakum lyowma min annaas binu aadan maanta idinka adkaanaya ma jiro binu aadan miyaa keliya ka adkaan doona malaa'ig baaba la keeni doonaaye isagu min annaasi buu yidhi mogta wa innii jaarun lakum anaana jaar idiin ah waqad daraba allaahu ilaahay wuxuu ku matelay camal shaydaani shaydaanka camalkiisa adaakana maalan baa ilaahay yeela maalkaasu yactabiru bihi ay ku cibro qaataan dawu ra'yi ra'yiga dadka u saaxiibka ah oo min bacdihim gadaashooda tusaale weligood inoo yaalla baa ilaahay ka dhiga wuxuu yidhi faqaala fii suurati alxashri kamahali shaydaani id qaala lilinsaani markuu ku yidhi ukfur falamaa kafara qaala wuxuu yidhi innii barii'u minka kaaga baxa waa kaa har innii akhaafullaha rabaalcaalamiin buu yidhi shaydaan wuxuu arkay malaa'igtiioo soo gashay markaas waa la arkay isagoo dib u gurataynaya inuu soo socotaa miya wahaakadaa kaana camaluhu fii hadihi alwaaqica shaydaanka camalkiisu sidaasoo noqda falammaa taraa'at ilfi'ataani ciidankii muslimiinta ee gaalada markay isku muuqdeen nakasa calaa caqibayhi gadaal buu u dib u guratooyey gurtooda u socda wa qaala inii berii'u minkum buu yidhi innii araa maa laa taruuna wixidna u jeedin baan u jeedaa malaa'ig arag baha shaydaanku innii akhaafullaah wallahu shadiidulciqaab dibba u baxa wa kaana ciddatu man kharaja tirsiga qabsada dadkii soo baxay tiradooda waxayd oo minalmushrikiina gaalada ahaa dagaalkii beder gaaladii soo aaday tiscu miatin wa hamsiina rajulan sagaal boqol iyo konton nin kunna waa lagu sheegay tirsiga u yara waa sagaal boqol iyo konton nin macahum waxay wataan mi'atu faras qalbigaada ku jiro saxaabadu intay tiradooda ahayd iyo fardahay wateen oo labada ahaa kuwaan boqol faras bay wataan sagaal boqol iyo kontonna waa yihiin wa sabcu mi'ati baciirin toddoba boqol oo neef oo geelana waa wataan nin la dhihi jira saa'id binu yaziid baa calanka gaalada u waday laakiin kabacdi waa islaami doonaa saa'id binu yaziid ma taqaanaa abtiriska imaam shaafici soo akhri awowga shanaad ninka a weeye awowga shanaad ee imaam shaafici saa ula socdo ninkaasaa waday ciidankan waxaa waxaa la yidhaahda ma taqaanaa taaku ciidanka waxaa taakulaynayay taageerayo raashinka dacmiga dhaqaalaha bixinayay gaalada labaiyo toban nin baa yidhi annagaa ciidankan kharashkiisa idinka dulqaadnay haye nin kastaaba maalin buu wuxuu gowracayaa toban neefoo geela saxaabadii nebiga markii la garan waaya ciidanka intay yihiin waxaa la yidhi geel xogtii markii nimankii la qabtay waxaa la yidhi intee loo qalaa waxaa la yidhi ciidankan maalintii toban neefoo geela loo qalaa nebiga isaga yidhi sagaal boqol sagaal boqol iyo konton ciidankaas waa la yaqaanaa toban neefoo geela ragga loo qalo halkii maalin ciidanka cuni kara waa la yaqaan waa intaas ama waa intaas ama wax yar bay ka badan yihiin ama wax yar bay ka yar yihiin aayadda markii soo degeysa in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum bay bixinayaan liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasratan uma yuqlabuuna awrtii la gowracay xoolahay gowrici jireen halkaasaa laga ogaaday amaa rasuululahi nebi moxamed sal alla alay slam falam yakun ma ahan yacrifu mid og shay-an wax shayna oo mima facalahu lmushrikuuna gaalada iyo ciidankooda iyo beledaan o dhan nebigu lama socon walam yakun khuruujuhu nebiga bixidiisuna ma ahayn ilaa lilciiri safarkan yaroo ragga yar wataanoo bucsharada wata waa saddexdan boqol iyo saddex iyo tobanka nin loogu talagala ilaa abu sufyaan baa nin diroo yidhi ha soo baxay naga qabta fa caskara nebigu wuxuu saldhig ka samaysay bibuyuuti suqya meeshaas khaarijalmadiinati madiina dabadeeda kor ah waa meel magaceed wastacrada aljeysh nebiga ciidankiiba saa u soo bandhigay ciidankii isagaa la socday faradda wuxuu iska celiyey man laysa lahu qudratun qofkaan awood ugu ahayn cala xarbi dagaal qofkaan dagaal awoodin noqaa la yidhi geli maysida weliba dad badan baa maalintaa la ceshi waa isagaa nebigu ducaynaya oo dhahaya allah ilaahay kuwa ila socda waaba qaawan yihiin ilaahw xambaar waa qaawan ilaah huwi waa cagacadihiina ilaahw yaa xambaar waa gaajiisayna ilaahw dharji waa cayra ilaah hodan ka dhig nin kastoo ciidankaa noqdayo galay ducadii nebiga meeshii wuxuu ka tegey isagoo neef geela ama laba wat dhar qaatay cunno ka dhergey yaa maxaabiis qabsaday waxaan ciidankan badan iyo howlahan weli qalbigaada ha ku jiraan horta sida wax u dhacaan waa tane walamaa weliba dhallinyaro badan baa maalintaa la ceshi hal wiil baa la ogolaado wiilkan waa ku dhiman doonaa lix iyo toban jir meelahaas dhallinyarada carruurta yare lama dagaalgeliyo moogta ilaa hadda waa adduunku waa isloogi uma arsala inayni nebigu wuxuu diray laba nin yatajasasaani alakhbaara wararka usoo baarbaara baartaasoo canilciiri safarada safarka noo soo ogaada layidhi xogtooda noo soo hela walamaa balaqa rawxaa markuu nebigu gaaray jaa'ahu lkhabaru wer baa u yimid jaaa macna mafcuul hadday qaato bimacnaa wasalo weeye jaa'ahu lkhabaru wer baa soo gaaray bimasiiri qurayshin quraysh soo socodkeeda limanci ciirihim safarkooda inay difaacdaan waxaa la yidhi sagaal boqol iyo konton ninbo ciidana kugu soo socdo oo doonaya safarkan idinku a u soo baxdeen inay idinka difaacaan wajaa'ahu nebiga waxaa kaloo u yimid mukhbiraahu labadii ninoo u warramaysa oo nabigu xogta u dirsaday maxay u sheegeen bianna alciira safarkii satasilu badran bader inay ku soo aadan tahay qaddan biri ow bacda qaddan ama biri dabadeed horta raggii maalintaa nebigu yidhi dagaalka geli maysaan usaama binu zayd baa ka mid ahaa raafic binu khadiij baraa binu caazim usayd binu xudayr zayd binu carqam zayd binu haabit waxaa wiil buu celiyey cumayr binu abilwaqaas la dhihi jiray so waa iska ooy soo yahaye soo ga waa la dilay laakiin markii dambe labadii ninoo nebigu diray waxay keeneen ma taqaanaa safar baa safarkii waxa weeyaan biri ama biri maalinta ka dambaysu imaanayaan xaggee warka ka hele iyagoo meel iska jooga bay laba gabdhoodoo sheekaysanaya maqleen mid baa waxay tidhi habaalay haddii safarku biri meesha soo maro ama biri dabadeed mid buu kollay soo marayaae anigu waa u shaqaynayaa xoogaaga ay siiyaan markaa u khidmeeyo baan dayntaan igu lahayd kaa siin doonaa kaa ogaadeen labada gabdhood ba xogta ka helaan biri ama biri beriga ka dambeeya in safarku meesha soo maray waaba soo noqdeen soo gebagabe fa jamaca calayhi salatu salaam nebi ilaahay wuxuu soo ururiyey kubara aljiish ciidanka kuwiisi waaweynaa wa qaala lahum wuxuu ku yidhi ayuha annaasu dad yahow ayuga annaasu ummad yahay in allaha ilaahay qad wacaddani wuxuu ii yaboohay ixda daa'ifatayn labada kooxood middood annahaa iyadu lakum inay idiin ahaanayso waidii ciddikumala soo mahayn alciir aw innafiir waxaa la ii yaboohay ama safarka inaan ku guulaysanayno ama ciidanka inaan ka adkaanayno miday tahay allaa og ee ila taliya fatabayana lahu calayhi salatu slam nebigu waxaa u caddaaday anna bacduhum saxaabada barkood yuriiduuna inay doonayaan hayra daati shawkati midda xoogga badan kayrkeed in la wajaho naga tahay ciidan iyo dagaale aan aadno nimankaan safarkaayo aan dhexda u galno wahiyal ciir weeyaane liyastaciinuu say ugu kaalmaysaan bimaa fiiha waxa dhexdeedoo min al amwaali xoolaha ah say awood uga helaan faqad qaaluu waxay dhaheen hal laa dakarta lana maxaa awal noogu sheegi weyda alqitaala dagaalka fanastacid aan u diyaargarowne meel dhow baan ka soo noqonaynaa iyo safar baan ku soo baxnay annagaa dagaal usoo talagalnay wa jaa'a waxaa yimid mistaaqu daalika mistaaqu daalik baa yimid waana qowluhu fi suurati alanfaal وهو قوله في سورة الأنفال وإذ يعدكم الله عدة الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ii ishaara nebigu sooma dhihin calayhi salaatu wasalaam wixii ay kula taliyeen waa qiso macaano halkan bay ka sii soconaysaa waqtigii baa gaaray darsiga dambe insha allah wallahu subxana wa taala aclam